dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka ee dhismaha nabadda bulsho nabadeed waxaa lagu dhisaa fahamka naxariista iyo adeegsiga haweenka ku nool tuulooyinkeenna ayaa mar walba ahaa dhismayaasha nabadda iyagoo ilaalinaya midnimada qoysaska iyo derisyada ka fikirka awoodda xigmaddaasi heerka bulshada annagoo taageerayno haweenka doorkooda dhismaha nabadda waxaan abuuraynaa mustaqbal adag oo xasiloon nagu soo biir si aan awood ugu siino haweenka inay nabad ka keenaan gees kasta oo ka mid ah jubbaland fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay-adda s s w c oo taageero ka heliso f c a waxaan idiin baahiyey raadiyo markabley baar dheer hirkiisa f m siddeetan sideed dhibic sideed megahatis mahadsanidin